saxa oo hadda uu dhintay sudaanku geerida mooyaane weli lama hayo sababaha keenana waxa weyaan sudaanku wuxuu geeriyooday xilli saarkuu kasoo baxay magaalada halaagtimo uuna kusoo wataanaa magaalada baran oo halkaa laga qaban qaadinayay hadasharaf iyo gogan uu maanta u dhigay suldaanka laftigiisu madaxweynaha puntland iyo golihiisii wasiirada iyo waftidii hogaaminaya iyo golaha baarlamanka suldaanku haddii uu allah unaxariistay safar kusoo ahaa halka lagu casimay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas maxaa sababay in rasaas lagu dilo suldaanku anagu intaanana soo gaarin magaalada geeska uu soo socday baa kolley halkaas buu suldaanku u geeriyooday oo xabadda ugu dhacday formasha saxana dee arrintaas weli kama aanan hayno geerida suldaanka iyo arrintaas oo ciidamada baaritaanka iyo maxaan ku raha arrintaa weli looga daba jiro maahan soo dhintay weli formasha saxa ma jirto laakiin insha allahu tacaala saacadaha soo socda waxaan rajeynaynaa in la helo cid la socotay oo rasaastii suldaanka uu u geeriyooday ay waxyeelaysa ma jirtaa mise keligiisu ah suldaanku markuu geeriyooday wuxuu ahaa keligiisa keligu ahaa wuxuu kasoo baxay magaalada hadaastimo kolley ilaaladiisii iyo ciddii khaaska u ahayd iyo way kasoo horreysay oo si deg deg usoo baxay oo suldaanku wuxuu fidiyey saan kuu sheegay horeba kugu sheegay casimaad buu fidiyaad wuxuu kusoo degdegsanaa casimaadda madaxweynaha ma jirtaa cid lagu tuhmaayo dilka suldaanka oo weli ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen walaale arrintaas kolley waxa fiiclaan lahayd ilaamaha ammaanka ammaanka inaad ka waraysataan ama hadda arrintaas anagu tacsidii iyo casimaadii madaxa madaxweynaha bakaayaa isu dul saarnaa oo anagu siyaabo kalaan ku mashquulsanayn arrintaas anagu xog dhaba weli kama hayno in weli gacanta lagu soo dhigay iyo inaan weli gacanta lagu dhigay shaksigii suldaanka dilay